أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma baعdu casharkan caawa wuxuu ka bilaabmaya aayadda sagaashan iyo labaad ee suuratu ali cimraan ka mid ah qaala tacaalى allah wuxuu yidhi lan tanaalu lbira lan tanaaluu ma gaaraysaan albira khayrka ama samafalka ma gaaraysaan xataa intii tunfiquu aada bixinaysaan oo aada bixisaan mimaa tuxibuuna min bacdi maa kii wax ka mid ah tuxibuuna aada jeceshihiin wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min shay-in shay ah fa ina allaha alle bihi shaygaasi caliimunkii ku ogaal badan waay aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen gaalada qiyaamaha marka la tago oo naarta ay galaan dhulka muggiis oo dahab ah haddii ay isku furtaan inaan laga aqbali doonin marka qofkan gaalka ah adduunyada dhulka muggiis oo dahab ah ama xoolo ah haddii uu haysto ee markaa uu bixiyo macnaheedu waxay tahay naar ugama baxeen mana uga baxaayo naarta laakiin qofka mu'minka ah ee nafaqada iyo waxa uu bixinaya sadaqada ah naarta isaga markaa wuu uga baxaya yacnii naarta waa uga badbaadayaa jannadana ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku gelinaa khitaabku marka mu'miniinta uu ku wajahan yahay uu ku socdaa lan tanaaluuda la dhahayo khitaab kasto oo wax ka horeeyaa maqsuud kale oo ka horeeya aanay jirin oo ku kaalmeeyo asalku sidaas waaye in mu'miniinta un uu ku socdo lagu xambaaro munaasabadana aayaddan iyo aayadihii ka horreeyeyna waxa ay tahay sidaas aan sheegnay oo ah markuu alla caddeeyey gaalka inaan waxba laga aqbalaynin waxa uu bixinayo ilaahay in mu'minku waxa uu bixinayo uu ka aqbalayo ay anfacayaan ayuu halkan ku tilmaamayaa maadaama isaga acmaashiisa asaas ay ku dhisan tahay oo caqiide iimaan ay ku dhisan tahay laakiin gaalkan wax allaala waxa uu bixiyo caqiide iyo asaas iimaani ah kuma dhisna marka alla wuxuu leeyahay lan tanaaluu ma gaaraysaan albira laba tafsiiraa ku jirto khayrka iyo samafalka ma gaaraysaan macnaha kalena waxa uu yahay bira allaahi bikum bira allaahi bikum inuu ilaahay khayr idin siiyo oo janno uu idin siiyo ma gaaraysaan xataa intii tunfiquu ilaa an tunfiquu ilaa a ka bixisaan mima tuxibuuna min bacdi maa tuxibuun waxa aada jeceshihiin wax ka mid a mintaani marka waa tabciidiyo waaye waxaad jeceshihiin wax ka mid a ilaa aada ka dhiibtaan oo aada ka bixisaan saxaabada marka aayaddan waa la falgaleen mar allaale markay soo degtay abudalxat alansaari zayd bnu sahlin nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam ilaahay baan maqlay buu yidhi inuu soo dejiyey aayaddan aayaddii buu akhriyey wa ina axaba maalii ilaya bayraxaa maalkaygana aniga waxaa la ii jacayl badan yahay bayraxaa beerta la yidhaahdo waa beer masaajidka qibladiisa ku taalay oo geedo timiroo badan ay ku yaalaan oo nebigu uu geli jiray biyo macaan uu ka cabi jiray ayay ahayd marka abu dalxa wuxuu leeyahay maalkayga kaasaan ugu jecelahay waxaanan markhaati kuu gelinayaa annahaa sadaqatun lilaahi inay ilaahay dartiis sadaqo u tahay ee fadachaa xaysu araaka allaah meeshii ilaahay ku tuso dhig markaabuu markaa ciddii la siin lahaa isaga ma sheegin laakiin inay waqaf tahay buu sheegay oy sadaqa weliba ay tahay markaas ayaa nebigu wuxuu dhigay sala allahu calayhi wasalam uu yeelay fajacalahaa fii aqaaribihi fii bani camihi in adeertiis ayuu sii ilma adeertiisuu siiyey oo markaa yacnii uu yeelay waxay ku tusay marka sida deg dega ah oo ay saxaabada markiiba ay ula falgaleen aayadda qur-aanka wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khay min shay-in shay ah fa ina allaha alle caliimun mid aada u ogaal badan waayo bihi shaygaa ku ogaal badan ayb aayaddan marka macnahaasa aayadihii hore iyo iyada calaaqaduna waa sidaas macnahana waa xambaarsan tahay xadiidkaasna wuxuu u yahay waxyaabaha marka aayaddan saxaabada ay ugu camal faleen ayuu tilmaamayaa kulu طacaami kana xila libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsih kulu طacaami cunto ideylkeed ama cunto dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xillan ay xalaalan xalaal ayuu ahaa libanii israa'iila reer bani israa'iil ayuu xalaal u ahaa ilaa maa ila aladii kii maahane xarama uu xarimay israa'iilu israa'iil waa yacquube calaa nafsihi nafsadiisa uu ka xarimay maahane wixii yacquub uu nafsadiisa ka xarimay maahane min qabli an tunazala intaan la soo dejinin ka hor xalaal ayuu ahaa cunto dhammaanteed atowraatu towraad intaan la soo dejinin ka hor yani towraad soo dejinteeda ka hor cunto kastaa xalaal ayay ahayd qul waxaad tidhaahdaa fa'tuu la kaalaya bitowraati towreed la kaalaya fatluu akhriya haa towreed akhriya in kuntum haddii aada tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin aayaddan sababu nusuulkeedu waxa uu yahay yahuudda ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen tascumu annaka calaa millati ibraahim waxaad ku andacoonaysaa ood sheegaysaa inaad ku taagan tahay ibraahim diintiisa wa kaana ibraahiimu laa ya'kulu luxuuma alibili wa albaanaha ibraahimna ma cuni jirin hilibka geela iyo caanaha geela wa anta ta'kuluhaa adiguna waad cunaysaa falasta calaa millatihi marka diinta ibraahim adigu kuma taagniday dheheen faqaala rasuulu llahi sala ll slama nebigu wuxuu yidhi kaana dalika xalaala liibraahiima calayhi asalaam ibraahim xalaal ayuu u ahaa hilibka geela iyo caanihiisaba faqaaluu waxay yidhaahdeen kullu maa nuxarimuhu lyowma wax allaale wixii annagu aan maanta xaaraam u aragno haddaan yahuud nahay kaana dalika xaraaman calaa nuuxin wa ibraahiima xataa intahaa ilayna wax allaale wixii annaga aan xaaraan u aragno ibraahiim iyo nuuxba xaaraan ayay ka ahaayeen ilaa annaga ayna soo gaartay marka alla aayaddan buu soo dejiyey kullu طacaami kaana xillan libani israa'iil marka arrintaabaa waxaa la leeyahay marka sidaas maahane nebiyullaahi ibraahimna xaaraan kama ahayn nebiyullaahi nuuxna iska badaa hilibka geela iyo caanaha geela nebiyullaahi yacquub ayaa iska xarimay oo nafsadiisa ka joojiyey intaa un weeyaan maahane wax marka nebiyullaahi ibraahim uu xarimay iska yacni xaaraan ka ahaa ama ambiyadii ka horreysay sida nebiyullaahi nuux ma aynan ahayn sidaa ogaadaa la leeyahay marka kullu طacaami cunto dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xillan ay xalaalan waa masder macnaa xalaalan xalaal ayuu ahaa libanii israa'iila reer bani israa'iil ayuu xalaal u ahaa yacnii reer bani israa'iil xalaal buu u ahaa ilaa maa kii ma ahane xarama xaramahu ou xarimay israa'iilu israa'iil ou xarimay calaa nafsihi nafsadiisa uu ka xarimay maahani min qabli an tunazala towraatu towraad soo dejinteeda ka hor xalaal ayuu u ahaa marka min qabli an tunazala towraa jaariyi majruurkan laba meel ayay culimada ku kala sheegaan meesha uu ku tacalluqayo waxay u badan yihiin dadka inay ku taallu inay ku tacallujiyaan ilaa maa xarama xaramada macnuhuna marka wuxuu noqonayaa min qabli an tunazala towraa intaan towreed la soo dejinin wixii uu nebiyullaahi yacquub iska xarimay maahane laakiin sida macno ahaan aada ugu muuqashada badan waxay tahay in lagu tacallujiyo xillanta dambe hore hore in lagu tacallujiyo macnuhuna markaas uu noqdo min qabli an tunazala towraa min qabli inzaali towraati towreed intaan la soo dejinin xalaal ayuu ahaa in la dhaho sababtana waxay tahay wax macno weyn ma tusayso haddii lagu tacallujiyo xaramada waayo towreed soo degiddeeda iyo yacquub inuu yacquub horreeyey waa iska muuqataa waana iska waadix marka in la yidhaahdo ilaa wixii uu nabiyullaahi yacquub iska xarimay qabla intaan towreed la soo dejinin in la yidhaahdo macno umabata sababtoo ah yacquub wuxuu iska xarimo laasim wuxuu ku dhacayaa un qabla nusuuli towra wax layska ogyahay waay waxaad moodaa marka taxsiilulxaasil oo kale inuu iska noqonayo waxaa ka fiican bay dhahaan marka xillanta in lagu tacallujiyo marka macnuhuna uu noqdo yacnii intaan towreed la soo dejinin reer bani israa'iil xalaalo wax walba u ahaa ayb macnaha marka sidaa halkaas in lagu tacallujiyo jaariyi majruurka iyo darafkuna tacalluqaadkooda macnaha ku xirmo wax dheeldheela maaha haddii qofka uusan fahmin macnaha waxaa laga yaabaa jaariyi majruurkan marka meel lagu tacallujiyana macnuhu si inuu noqdo meel kale marka lagu tacallujiyana inuu si kale uu noqdo walidaalika marka aada uu muhiim u yahay marka in meelaha ishkaalaad kalehoo kale laga baraarujiyo ayb saddex su-aalba meesha marka waa ku jirtaa aayaddan su-aasha koowaad waxay tahay kullu dacaamidan cumuumka ku jiro cunto oo dhan reer bani israa'iil xalaal miyay u ahaydna waxaa la leeyahay marka waa caam oo marka uriida bihi yani caam maksuusa waayo waxaa laga reebayaa siwalmeytati waddami baktiga iyo dhiigga xaaraanuu ka ahaa kuwaas marka cumuumka kullidan waa ka baxayaan labadaas marka kullu dacaami marka la leeyahay siwalmeytati waddami waayo taas waa qodob masalada kale waxay tahay kaana xila libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsih nabiyullaahi yacquub muxuu iska xarimay riwaayaadku waxay u badan yihiin waa xanuunsaday nabiyullaahi yacquub aada buu marka u jiraday cudurkii baa ku dheeraaday ilaahay buu nadar u galay haddii alla uu caafiyo oo xanuunkaa uu ka caafiyo layuxarimana axaba alطacaami washaraabi ilayhi cuntada iyo sharaabka wuxuu u jecel yahay inuu iska xarimayo wuxuuna aada u jeclaa wa kaana axaba aطacaami ilayhi luxmaanu اlibili cuntada hilibka geelu u jeclaa wa axabu wa axaba sharaabi ilayhi albaanuha sharaabna wuxuu u jeclaan jiray caanaha geela labadaa marka nadar ou galay darteed buu nabiyullaahi yacquub iskaga xarimay meeshaa marka laba mas'alaba waa kaaga muuqanaysaayo taxriimka oo yacquub ma ahayn taxriim ibtidaa'an min cindillaahi ka yi uga yimid ma ahayn ee wax isaga uu iltisaamay oo nadar ama shardi ou ku galay ayay ahayd marka ma ahayn taxriim alla ou ibtidaa'anba ugu bilowday oo uu ka xarimay ma ayn ma uunan ahayn meeshaa marka waxaan ka ogaanaynaa nebiyullaahi yacquub ka hor aabihii isxaaq awowgii ibraahim yacni hilibka geela iyo caanaha geela agtooda xalaal ayuu ka ahaa ee nebiyullaahi yacquub unbaa nadar iskaga xarimay labadaa arrinba marka meeshaas waa ku jirtaa ayb mas'alada saddexaad waxa ay tahay yahuudda ayaga marka towraad hilibkii geela iyo caanihii geela maadaama nebiyullaahi yacquub nadar ku galay uu iska xarimay iyaga ma laga xarimay oo towreed ma lagu xarimay mase laguma xarimin waa mas'alo saddexaad yacquub waa garanay isaga wuxuu isaga xarimay nadar ahaan ayuu iskaga joojiyey ilaahay buu nadar u galay waa caafimaaday markii uu caafiseed marka sinta kasoo tago ilaa iyo marka yani ilaa lugta soo gaaro oo xanuunkiisu aad ugu darnaaday ayuu marka labadaas shay ilaahay nadar ugu galay inuu ka dheeraanayo mujaahadatan linafsihi isagoo marka ilaahay naftiisu waxay jeceshahay ka celinayo oo dariiqa dariiqu zuhaad na waa sidaas waxa nafta ay jeceshahay oo kale inay ka celiyaan ay ku layliyaan iyo min hada albaab iyuu iskaga xarimay marka horena xaaraan uma ahayn laakiin gadaal xaaraan ma ka noqotay oo uu ilmihii ree bani yani reer bani israa'iil waxay ka farcameen yacquub isagii waa garanay laakiin owlaadiisii iyo diintoodii ma lagu xarimay laba tafsiira marka meeshaa ku jirto bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa laga xarimay ayagana sababtana waxay ahayd looga xarimay ma aynan ahayn taxriim oo markaa yacnii yacquub xaggiisa ka yimide ee wuxuu waxay soo galeen ashyaadii laga xarimay markii ay iyagu ay yacni la imaadeen macsida iyo dhibka iyo qalbi qalalnaanta oo fii suurati nisaa-an waxaan ugu tegaynaa fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxillat lahum marka ayagu xalaal asoo u ahba haddana towreed looga xarimay sababtuna waxay ahayd cuquubo ahaana ayaga looga xarimay marka tafsiir isagu marka sidaa ayuu leeyahay tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay xaaraan maya maba ka ahaynba oo towreed hilibka geela iyo caanaha geela yacquub unbaa iska xarimee towreed loogama xarimin labadaa tafsiir baa marka meeshaasna taallo marka ilaa maa xarama israa'iilu nafsahu min gayri taxriimi illaahi dalika calayhi fainahu kana xaraama calayhim bitaxriimi abiihim israa'iil dalika calayhim min gayri an yuxarimahu allahu calayhim fi tanziili walaa biwaxyin qabla atowraati xataa nasalat itowraa ilaa towreed ay soo degtay faxarama allahu calayhim fiiha maa shaaa ilaahay towreed wuxuu uga xarimay dhexdeeda reer bani israa'iil wuxuu doono wa axalla lahum fiiha maa axabana waa u xalaaleeyey dabarina kanuu doortay marka towreed axkaamteeda waa shani kale ee nadarkii yacquub towreed kumaba saabsanaynba iyada haddii marka sidaas loo macneeyo mas'alo kalea meeshaa laga qaadanayaa muhim ah masalada lagala baxayana waxay tahay yahuuddu waxay inkiri jireen sharaaicda in nasakh uu aqbalayo oo shareeco in la nasakho ama xugun ilaahay soo dejiye xugun kaloo alla soo dejiyey in lagu nasakho ma banaanay dhihi jireen markaasaa aayadda waatana waxaa la leeyahay war waaba tanban aabihiin yacquub taxriim uu sameeyey oo iska xarimay isaga yaa idinka markaa yacni aan xaaraan idinka ahayn oo towreed waa lagu xalaaleeyey hilibkii geela iyo caanihiisa marka haddii aada leedihiin taxriimkii yacquub kaana calaa shircatin min allaahi towreed marka shareecadaas hore ayay bedeshay sow maaha waana nasakh arrintaa marka yahuudda nasakha inkirayso aayadda waa loo xujaysan karaa ayb haddii la la yidhaahdo towreedna waa lagu xarimay laakiin macno kalea loogu xarimay oo fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaadaas waaye la yidhaahdana iyadana waa si fiican ayb waana sida sudi iyo wato wayn ayb qul waxaa tiraa nebiyow fa'tuu la kaalaya bitawraati towreed la kaalaya oo towreed keena fatluu akhriya haa towreed akhriya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo yacnii qul waxaa tiraahdaa lizaacimiina min alyahuudi kuwa yahuudda ka mida ee ku andacoonayaan yacni ana allaha xarama calayhim fi towraati ilaahay towreed inuu uga xarimay dhexdeeda luxuuma alibil kuwa ku andacoonayo iyo wa albaanaha waxaa ku tiraahdaa fa'tuu bitowraati keena towreed hala akriyo ayb marka towreed ma ku taallo hilibka geela iyo hilibka ariga yani hilibka geela iyo caanihiisa ayaa la idinka xarimayo yacquub iyo ibraahim ayay xaaraan ka ahayd maku ma laga soo helayo marka qoladan yahuuddee sidaa ku andacoonayso towreedkiina keena kala fura akriya ku dheh sidaa baa laleeyahay marka meesha waxaa laga qaadanayaa towreedkii iyaga gacantooda ku jireen muxarafka ahaa xataa inay isagoo sidaa ay u bedeleen haddana waa khilaafeen ayb fatluuhaa akhriya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo towreed la soo baxa ee akhriya ma aynan keenin marka waa dhuunteen towreedna ma aynan keensa ma aynan keenin waayo baatilkii ay ku taagnaayeen ayay og yihiin faman iftaraa cala allahi alkadiba min bacdi dalika faulaa'ika hum aldaalimuun faman qofkii iftaraa abuurto cala allaahi alla korkiisa alkadiba been qofkii ku abuurto min bacdi daalika kaagaas ka gadaale ay min bacdi tilaawatikum atowraa aqrintiinaas towreed aada aqrinaysa aada aqrisaan ka gadaale qofkii ilaahay ku been abuurto fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah iyaga unbaa daalimiina kuwaas marka qul dheh sadaqa allaahu alle run ayuu sheegay wixii alla uu noo sheegay oo ku saabsan mas'aladan iyo arrintan rabbi runbuu ayuu noo ayuu sheegay fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahim diintiisa raaca xaniifan xaal uu yahay midkii iilanayo qallooc iyo shirki ka iilanayo wamaa kaana ma uunan ahaanin ibraahim min almushrikiinana ma ka mid ahaanin faman qofkii iftaraa abuurto cala allaahi alla korkiisa qofkii ku abuurto alkadiba been ku abuurto min bacdi daalika kaagaas ka gadaale marka ishaarada waxay ku dhacaysaa laba macno min bacdi tilaawatikum utowraata ilaa waxaa la yidhi kaalaya towreed akhriya markaa towreed akhrisaan kadib qofkii ilaahay ku been abuurto isaga unbaa daalim ah marka ama in la yidhaha min bacdi dalika min bacdi majii'ikum yacni imaatinkiina qul fa'tuu kaalaya la kaalaya imaadaa la yidhi imaatinkiinaas ka gadaale markaan kitaabkaa ku kala yacni aan aada kala furaysaan kitaabkiina oo xujada idinku oogmayso kadib qofkii iftiraa iyo la yimaado fa ulaa'ika hum daalimuun fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah qul dheh sadaqa allaahu allah run ayuu sheegay sidaa dheh fii maa akhbaranaa bihi wixii uu alla noo sheegay oo min qowlillaahi ilaahay qowlkiisa kullu tacaami kaana xillan libanii israa'iila ah alla run ayuu noogu sheegay fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahim diintiisii raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid shirkiga iyo qallooca kasoo iishay towxiidka u iishay ama xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid beytka usoo qasdaya oo xajinaya yacnii idinka marka nabiyullaahi ibraahim shaqo kuma lihidiin waaye marka warkaas leanna ibraahim waa xaniif idinkuna xaniif ma tihiin wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn ina awala beyti wadica linnaasi laladii bibakata mubaaraka wahudan lilcaalamiin ina awala beytin gurikii ugu horeeyey wudica la dhigay linnaasi dadka loo dejiyey maxaa loogu dejiyeyna inay ku cibaadaystaan laladii kii weeyaan bibakkata maka dhexdeeda ahaaday mubaarakan xaal uu yahay ku la barakeeyey oo khayrkiisa alla badnaysiiyey wahudan xaal uu yahay hanuun ku hanuuninaya dadkoo ay sababkiisa ugu hanuunayaan masaalixdooda adduuniya aakhiro lilcaalamiina caalamiinta dhammaanteed uu hanuun u yahay fiihi beytkaa dhexdiisa aayaatun ayaa ahaadeen aayado aayaadka oo bayinaatun cadcad maqaamu ibraahiima minhaa aayaadkaas cadcad waxaa ka mid ah maqaamu ibraahiima maqaamu ibraahim ayaa ka mid ah waman qofkii dakhala galo hu beytkaa qofkii galo kaana wuxuu ahaanayaa huwa isaguba aaminan mid nabadgalay ayuu ahaanayaa mid nabadgelayo ayuu ahaanaa walilaahi alla waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda waxaa ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u qasdidiisa man ayaa dush ayay dushiisa ugu sugnaatay istidaaca awooday ama awoodo ilayhi ilalbeyti beytka intikaa sabiilan jid uu awoodo waman qofkii kafara ilaahay diido oo gaaloobo fa ina allaha alleh haniyun weeyaan mid addoommadiisa ka maarmo oo ka deeqtoon can ilcaalamiina caalamiinta dhammaantood ku ka deeqtoon ayuu alla ahaaday ina awala beytin wudica linnaasi ina awala beytin guri kan ugu horeeyo wudica linnaasi dadka loo dejiyey awaliyadan marka laba tafsiir baa ku jirto in daahirkeedaas lagu wado oo la yiraahdo guri lagu cibaadeysto yani waxaan ujeedaa guri sidiisaba dhulka korkiisa laga unko waxaa ugu horeeyey kacbada oo aathaar marka waxaa jirto nebiyullaahi aadamaa dhisay iyo bal malaa-igaa dhistay iyo dhulkee cirka intaan la abuurin ayaa la dhisay iyo aathaarta noocaas marka la milicsado ee aweliyadu marka waxay noqonaya aweliye mutlaq ah waana daahir daahirka aayadda sida uu keeni karo oo markaa ay tahay beyt iyo guriba kacbada ugu horreysa dhulka laga unko macnahaas laakiin aathaarta kusoo aroortayna dacfi baa ku jiro oo ma xoog badna guryo kale iyo waa jiri jireen kacbada intaan la dhisin ka hor oo marka ummado kale oo aan muslimiin ahayn ay lahaayeen waa jiri jireen oo iyagu markaa yacni cibaadaad waxay ku magacaabayaan ku samey jiray marka aayadda macnaheeda waxaa fiican marka in lagu macneeyo ama lagu la yiraahdo aweliyadan ayaa waxay tahay aweliye oo muqayad ah waxaana lagu qeydayaa marka laga eego beyt dhulka korkiisa laga laga unko loona unko ilaahay keliya in lagu caabudo oo aan cid kale lagu caabudin kan ugu horreeya kacbada waay marka macnahaasaana marka ugu fiican in la doortana isagaa marka xisan waa wa sharcan labadaba isagaa ku toosan markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ina awala beytin wudica linnaasi dadka loo dejiyey maxaa loogu dejiyey liyacbudu llaha fiihi inay allah ku caabudaan ayb marka awalu beytin wudica licibaadati illaahi isaga waay marka waa awaliyada marka waxay ku qeydan tahay cibaado alle ayb haddii la yidhaha linnaasina caam laga dhigana ayaa marka waxaa imaanaya dee tafsiirkii hore hadda marka linaasidana waxay iska noqonaysaa dee intii ilaahay keliya caabudeyso beytkii ugu horreeyay oo loo sameeyey dhulkan korkiisa kacbaday ahayd macnahaasaana ku wadanaynaa ayb aayaddan marka waxaa kaloo lagu dhex tilmaamaa xadiidkii abidar oo uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam uu su-aalay beydkii ugu horreeyo dhulka korkiisa laga unko oo cibaado loo unko kee ahaa ayu masjidin wudica fi lardi awalaa qaala wuxuu yidhi nebiga almasjid alxaraam markaasuu abudari yidhi qultu huma ay gurigee ku xigay qaala almasjid alaqsaa masjid alaqsaa qultu waxaan idhi buu yidhi kam kaana baynahumaa imisaa u dhexaysay qaala arbacuuna sana afartan sano uma aynamaa adrakatka asalaatu meel walboy salaad kugu haleesho bacdu fasalli fa ina alfadla fiihi marka masjid dhulka korkiisa laga unko kacbada ugu horreysay kan ku xigana wuxuu ahaa masjidulaqsa meeqaa u dhexaysay afartan sano ishkaalaa imaa kara marka waayo kacbada yaa dhisay nebiyullaahi ibraahim baytalmaqdisna yaa ku caanbaxay inuu dhisay nebiyullaahi sulaymaan sulaymaan iyo ibraahim meeqaa udhexaysay wax aada u badanaa udhexaysay ibraahim baa horreeyey marka afartan sano siday marka labadaas masjid dhismahoodu ugu dhexayn karaa sulaymaan iyo ibraahimba afartan sano ma in ka badana udhexaysay boqolaal sana udhexaysay marka afartan ba udhexayso seey u suurtagelaysaa culimada marka waxay yidhaahdaan labadaba ibraahimaa dhisay kacbadow dhisay kadibna wuxuu dhisay masjidul aqsaa sulaymaan dhismaha loo nisbeynayo masjidul aqsa ou dhisay waxaa weeyaan cusboonaysiin iyo iyo taw iyo waasicin ee asalka masjidul aqsa labada masjid labada masjidba nebiyullaahi ibraahim baa dhisay nebiyullaahi sulaymaanna tarmiim ama yacnii dib cusboonaysiin iyo hagaajin iyo ayuu ku lahaa sidaa marka haddii la yidhaha waa iskeenayaan leanna hal nebiyullaahi ibraahim kan intuu dhiso afartan sano kadibna mid kale waa dhisi karaa ayb waana sidaas marka say culimmadu ay u macneeyaan ina awala beytin beyt kii ugu horreeyey wudica la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey inay alla keliya ku caabudaan laladii kii kii weeyaan bibakkata maka dhexdeeda ahaaday ba-da marka waa darfiya fii bakkata marka maka asmaadeeda waxaa ka mida bakka mararka qaarna carabta miimka ba waa ku bedelaan ayb mubaarakan xaal uu yahay kula barakeeyey oo ilaahay barakadiisa hadda waxaa ka mida salaadii lagu dukadaa boqol kun oo salaadood inay u dhiganto ayaa barakadiisa ka mida barakadiisii waxaa ka mida dadkii inay u qasdayaan oo ilaahay kusoo caabudayaan meeshaas ayb wahudan xaal uu yahay hanuun ku hanuuninayo lilcaalamiina caalamka ide dhammaantood hanuun u ah fiihi yacnii beytkaa dhexdiisa waxaa ahaaday aayaatun calaamado bayinaatun cadcad maqaamu ibraahiima marka waxaan ka dhigaynaa maqaamu ibraahiima jumlo marka aan usoo qadarayna khabarkeeda ay minhaa maqaamu ibraahima aayaadkii ka mida minhaa maqaamu ibraahim ama in mubtado loo soo qadaro layidhaha axaduhaa aayaadkaas mid ka mida maqaamu ibraahima waaye in la yidhaahdo waayo cadfu bayaan oo kale in laga dhigo aayaad intoo nakiro ah iyo maqaamu ibraahim oo macrifo ah cadfu bayaankuna waxyaabaha uu yacni ku raaco taabiciisa isaga taabica matbuuciisa sida nactiga oo kale waayo waa tacriifka iyo tankiirka iyo inuu ku raaca loo baahanayaa marka maqaamu ibraahiima ah in la yidhaahdo waa laga fiican yahay inkastoo zamaqshari isaga uu sidaas yidhi laakiin waxaa ka fiican in uun laga dhiga markaa axaduhaa maqaamu ibraahiima la yidhaahdo ama minhaa aayaadkaas maqaamu ibraahiima ka mid ah meeshii nebiyullaahi ibraahim lugtiisa uu saaray uu joojiyey waa dhagixii nebiyullaahi ibraahim ku istaagay markuu kacbada dhismaheedii markuu kor sare tegay tegay ee uu kor aaday dhagax ayuu ayaa loo ayaa loo keenay dhagaxii buu ku istaagay dhagaxaas ayuu markaa wax ku dhisay uu kacbada kusii gaarayay markii uu ka degay dhagaxaasna halkiibuu uga tegay albaabka kacbada agteeda saantii marka nebiyullaahi ibraahim ayaa kasoo baxday aayad iyo calaamad waayo dhagaxu sisib qallalan ayuu ahaa marka dhagaxu markuu sisib yahay uu qallalan yahay inay saan ka soo baxdo raad inuu ka soo baxo caadi ma aha wax caadiya ma aha oo haddaad hadda aduu mutaneel ama dhagax qallalan ku istaagto saantaada ma ka soo baxayso laakiin haddii la mariyo shamiinto oo kale marka la mariyo iyadoo qoyan aad ku istaagtid waa suuragal inay kaas waa ka soo baxaysaa marka dhagaxaas sisibka ah ee qallalan in meeshii nabiyullaahi ibraahim uga istaagay ou ka soo baxo oo sadru haadihi lumma ummaddan nebi moxamedna ay arkeen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu tusiyey aayad weyn waaye iyo calaamad marka maqaamu ibraahiima axaduhaa aayaadkaas middood maqaamu ibraahiima ibraahim makaanu joogsigiisa waay waa meeshii uu ku joogsaday waman qofkii dakhala galo hu beytka qofkii galo kaana wuxuu ahaaday huwa isagu aaminan ayuu ahaaday mid nabadgelaya marka kaana aaminantan waxay ku baxfiyaan ama meeshan ay ku baaraan kacbada dhexdeeda inaan qofka haddii uu bannaanka intuu dembi kusoo galay uu cararay oo kacbada uu galo inaan markaa yacni lagu dhex dilaynin culimada qaarna waxay leeyihin xuduudda waa lagu oogayaa isagoo daalima hadduu soo galay qaarna waxay leeyihiin maya ee waa la ciriirinayaa waxaa laga qabanayaa gaar markuu isu soo dhiibo waa la bixinaa bannaankaa marka xadka looga looga oogayaa waanaan suuratulbaqara iyo meelahaasna waa uga soo hadalnay ayb jaahiliyadiina quraysh iyo kacbada aada bay u weyneey jireen oo waxaa dhici jirtay haddii ay dhacdo qof aabihii ninkii dilay isagoo arkaayo u jeedo ayuu mararka qaar iska day jireen ayuu kacbada dhexdeeda ama xaramka haddii uu ku dhex arko waa day jiray ilaa wuxuu gaadi jiray maalin uu xaramka ka baxo markaasu ka aarsa jiray marka fi fi ljahiliyatina xurmay lahayd islaamkiina de xurmadeedii waaba aada buu ugu sii aada buu u xurmeeyey walilaahi alla waxaa u sugnaaday xiju lbeyti beytka uqasdidiisa xarafkan laba qira'a ku jirto xiju lbeyti iyo xaju lbeyti marka labaduna waa luqat waa luqataani xiju iyo xaju luqatu luqatu xijaaz waa xaju lbeyti luqada tamiim ayaa waxay tahay xiju lbeyti waa hoos dhigayaan labadana masder unbaa laga macnaynayaa walilaahi alla wuxuu leeyahay waxaa usugnaaday cala annaasi dadka korkooda waxaa ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka ama kacbada uqasditaankiisa uqasditaankeeda ayaa alla dadka dushooda ugu sugnaatay man dushiisa ayay ugu sugnaatay istidaaca awoodo ilayhi ila lbeyti beytka xaggiisa sabiilan jid ku awoodo ayb aayaddan marka aayadda laga qaatay waa xajka waajibnimadiisa marka wujuubka xajka calannaasidaasana looga qaatay ama looga fahmay waxaana lagu xiray istidaaca meeshaa marka alimaamu اlbagawi wuxuu yidhi wاlxaju axadu arkaani اlislaam xajka arkaanulislaamka mid ka mida waaye xadiidkii wuxuu keenay ibnu cumar buniya alislaamu calaa khamsin qaala ahlulcilmi ahlucilmigu waxay yidhaahdeen buu yidhi waliwujuubi اlxaji khamsu sharaa'id xajka waajibnimadiisa shan shardi ayuu leeyahay alislaamu islaamnimo waalcaqlu waalbuluuqu qaangaar waalxuriyatu xornimo waalistidaacatu istidaacada marka midda aayaddan lagu sheego falaa yajibu cala alkaafiri gaal ku waajibi maayo walaa cala almajnuunina ku waajibi maayo walow xajaa bianfusihimaa hadday xajiyaan laa yasixu labadan ka ansix maayo lianna alkaafira laysa min ahli lqurbati gaal isagoo de qurbo ma samay karo iimaankii baaba ka maqan waa inuu iimaanka horta la yimaado ayb walaa xukma lificli اlmajnuuni majnuun ficilkiisana xugun ma laha walaa yajibu cala asabiyi cunuga yarkaana ku waajibi maayo xajka walaa cala alcabdi addoonkana ku waajibi maayo walow xaja sabiyun yacqilu sabi wax kala sooci karo hadduu xajiyo ow cabdun ama addoon yasixu xajuhumaa xajkooda waa ansaxayaa tatawucan sunnanimo laa yasqutu bihi fardu lislaami canhumaa xajkii xajatulislaam ka dhici maayo falow balaga asabiyu hadduu qaangaaro cunuga ow cutiqa alcabdu ama addoonkii la xoreeyo bacdamaa xaja markuu xajiyey kadib wajtamaca fii xaqihi yacnii isagana markaa ay ku kulmeen sharaa'idu wujuubi lxajina laga helo wajaba calayhi an yaxuja haaniyan mar labaad inuu xajiyaa ku waajibayso walaa yajibu calaa gayri lmustaiici xajka ku waajibi maayo qofka aan awoodeynin walaa yajibu calaa gayri lmustaiic liqowlihi tacaala man istaaaca ilayhi sabiilan baana daliil u ah gayra annahu low takallafa ninkan xajka ma awoodo laakiin waa isku hadduu isku kallifo fa xaja ou xajiye yasqutu canhu fardu lislaam waa ka dhacaa xajkii walistidaacatu nowcaani istidaacada aayaddan lagu dhex sheegayna laba nooc waaye an yakuuna mustadiican binafsihi inuu nafsadiisa u awoodo xajka waalaakharu ta kalena an yakuuna mustadiican bigayrihi isaga hadda ma awoodo laakiin geyrkiis ayuu ku awoodi karaa ama alistidaacatu binafsihi nafsadiisa inuu ku awoodayo an yakuuna qaadiran calaa an yakuuna qaadiran binafsihi waa inuu nafsad ahaantiisaba mid awoodaa uu yahay cala dahaabi tegid inuu xajki tago wawajada zaada sahayna ou helo waraaxilata iyo gaadiid ou xajkii ku tago waa inuu heli karo axaadiid baa marka soo aroortay oo istidaacadii marka inuu zaad waraaxila iyo ayuu sheegay marka wa tafsiiluhu waxay tahay an yajida inuu helo raaxilatan gaadiid tasluxu limidlihi isagoo kale u suubato wawajada zaadana uu helo sahay lidahaabi warujuuci sii socod iyo soo socod faadilan can nafaqati ciyaalihi ilmihiisa biilkoodana waa inay ka waa inay gaar ka tahay ayb waman talzamuhu nafaqatuhum wa kiswatuhum iyo dadka biilkoodu waajibka uu ku yahay wuxoodu waa inuu meel dhigaa iyadana lidahaabihi iyo wa rujuucihi noqodkiisai soo sii socoshadiisa iyo soo noqoshadiisa dhexdeeda wa can daynin yakuunu calayhi dayn isaga dushiisa ana waa inay ka maran tahay lacagtan u fiirsa marka nacam wuxuu leeyahay marka waa inuu sahay haysto sahaydu marka waa maxay sii soco iyo soo soco iyo nafaqadii meesha waa inay meel u taalmo waxaa ka baxsan middaas oo laga rabaa haddana dadka isaga uu biilaayo ciyaalkiisa iyo xaasaskiisa iyo waalidkiisa biilkooda inuu bixiyo waxaa kaloo laga rabaa dayn haddii lagu leeyahayna waa in deynta meel u dhigaa oo iska bixiyaa deynta marka laba nooc waa deyn hadda taagan iyo deyn waqtigeedu dhiman yahay haddii deyntu waqtigeedu uu dhiman yahay xajka waa aadi karaa waana qori waana qorayaa waa ka dardaarma ayb wawajada waan wacan daynin yakunu calayhi wa waan yajida rufqatan waa inuu heli karaa marka saaxiib dad uu raaca macnaha yakhrujuuna baxayaan fii waqtin waqti jarad caadatu ahli baladihi bilkhuruuji fii dalika alwaqti marka waa inuu de rufqa iyo haysto haddii waddadu ay keligiis uunan mari karin iyo waxyaabahaasna adu waxyaalahaas uu marka halkan kaga sii hadadlay waxaa kaloo la shardiyaa wayushtaradu an yakuuna ariiqu aaminan waddada la maraayana waa inay aamin tahay haddii marka cadow iyo laga cabsanayo muslim ah ama cadow gaal ah oo jidka gala iyo laga cabsanayo xajkii dadka ku laasimi maayo waa ka joogi karaan sanadkaas wayushtaradu an takuuna almanaasilu lma'huulatu macmuuratan yajidu fiiha zaada walmaa dhulka awal waa la lugey jiray dabcan marka meelaha la degaayo meelo biyo leh oo cunto laga iibsan karo iyo inay le inay tahay waayo meel lama degaana hadduu isaga safro waaba ku dhimanaaba meel wax ka gato weynayaa maogtaan waxyaalkaasay marka shardiyaan halkan waxaa kaley ku daraan haddii xajkii uu noqdo ibnu abu xayaan mas'alow meeshaan marka ku dhex daray oo uu yidhi mas'alatu wujuubi alxaji maca wujuudi almukuusi waalgharaamati dadka haddii la leeyahay illaa wa ilaa intaas bixiye canshuur intaas oo ganaaxa bixiya haddii kale xajka ma aadaysiin haddii la yiraahdo qofka ma ka joogi karaayo istidaacadii waa la waayey ma la dhihi karaa mase maya yani xajkii ama ama yacni dowladdii xajka uu ku dhex yaalay meelihii lagu xajinayay ayaa waxay fardinaysaa lacaga badan ayay dadka ku fardinaysaa kharaamaaday ka qaadaysaa canshuuray ka dalbanaysaa ama qofka meesha uu ka baxaayo dowladdeeda laaluush iyo canshuur shardi uga dhigtay qofka sidee marka canshuurta iyo waxaa bixintooda ee istidaacada saameyn maku yeelanay mase maku yeelanayso sufyaanu thawri waxa uu yidhi buu yidhi idaa kaana almaksu haddii canshuur ay jirto walow dirhaman hal dirhanba ha ahaato yasqutu fardu lxaji can innaas dadka xajka faradkiisa waa ka dhaca markaas ninkii canshuurtaas iyo ganaaxaa la yimid isagaa loo haystaa hal dirham oo canshuura haddii la lagu daro oo qofka uunan xajinin ma dembaabayo cinda sufyaan thawri saas wa qaala alqaadi cabdulwahaab waa maalikiyadu ka mid yahay idaa kaanat algharaamatu kahiiratan haraamadu hadday badan tahay mujxifatan qofka maalkiisii iyo nafaqadii ou cuni lahay ay salka ka goynayso saqata alfardu markaas faradku waa dhaca laakiin wax yar hadday tahay oo adiga aad ka yacni aad ka ahaan karto ma kaa dhacayo waa lagaa rabaa ninkaa unbaa dembi kuleh canshuurta fardinaya markaa waaldaahiru huwa haada abu xayaan wuxuu yihi midaanaana daahir aho muuqanaysu yihi wahuwa qowlu ljumhuur waana qowlka jumhuurta de waxaad moodeysaa marka waqtiyadan sida hadba wax loogu kordhinaa markaad fiirisa iyo qofkii sanadii hore soo cumraystay intaasoo lacag aan ka yarayn yacnii shan boqol oo dollaraa laga qaadaya qofkii xajiyey sanad dambe inuu xajiyo raba shan boqol oo kale lacagahan marka uun iska socdo qofkii lagu fardinaayo oo meelay u socotana aan la fahmi karin oo wax muqaabilkeeda ah ounan jirin shaqo loo qabanayo qofka aynan jirin waxay keenaysaa dee qofka inay xajkiiba ka celiso marka marka ilaa culimada waa kaa aada arkaysaan ay uga hadlaayaan istidaacadii meeshaan ma ma soo geli kartaa mase maya mararka qaarna meelaha laga baxaayo iyaa mushkiladu ay ka timaadaa dowladaha laga baxaayo ayb ama alistidaacatu bilgayr intaas marka wuxuu uga baxay istidaaco markaad adiga nafsadaada aada awoodeysid xajka ama alistidaacatu bilgayr adiga ma awoodid laakiin heyrkaabaa kuu awoodi karo huwa an yakuuna arajulu qofku waa inuu ahaado caajizan binafsihi mid nafsad ahaantiisa caajis u caajisay bian kaana zaminan waa inuu yahay qof markaa naafo ah ow bihi maradun ama jiro ayuu qabaa hayru marjuwi zawaal inuu jiradaa ay zuusho aan la rajeyneynin laakiin lahu maalun maal ou haystaa yumakinuhu u suurto gelinayo an yasta'jira man yaxuju canhu wuxuu kiraysan karaa qofka xajiyo yajibu calayhi qofkaa waxaa waajib ku noqonaya an yasta'jira inuu ijaarto marka qof ow lam yakun lahu maalun maal ma haysto laakiin badala lahu waladuhu ilmo ou dhalayaa maalkii siiyey ow ajnabiyun ama ajnabi ayaa siiyey ow ajnabi ama waxaa siiyey nin ajnabi ah marka yacni wuxuu sameynayaa marka oo ow lam yakun lahu maalun lakin badala lahu waladuhu ow ajnabiyun iطaacata fi an yaxuja canhu cunugiisii baaba ka bixinaayo ama nin nin ajnabi ama nin ajnabi ah ayaa marka war war hebelow iga xaji waayahay waa ka xajinayaa buu leeyahay oo diyaar u ah macnaha inuu ka xajiyo ayaa jiro yalzamuhu an ya'murahu marka inuu amraa laazim ku ahoo uu yidhaahdo iga xaji idaa kaana yactamidu sidqahu haddii uu runtiisu ku kalsoonaan karo istiaaca alistidaacatu bilgayrina waa kaa iyada xukunkeeda labadaa istidaaco ayuu xajku leeyahay marka axkaamta kale xajka ku tacalluqdana suuratu lbaqaraan uga soo hadalnay waman kafara qofkii ilaahay diido oo gaaloobo fa ina allaaha alleh haniyun mid addoommadiisa mid mid fa ina allaaha alleh haniyun ku deeqtoon waaye can ilcaalamiina ka deeqtoon weyaan allah subxaanahu watacaala qul yaa ahla lkitaabi lima takfuruuna biaayaati illahi wallahu shahiidu calaa maa tacmaluun qul dheh yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa takfuruuna aada ugu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa maxaad ugu gaaloobeysaan walxaal allaahu allana shahiidun uu yahay kii ogaal badan calaa maa kii korkiisa ku ogaal badanoo xaadirna ku ah goobjoog markhaati ku ah calaa maa kii korkiisa tacmaluuna aada samaynaysaan qul dheh yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa tasuduuna aada uga leexinaysaan can sabiilillaahi alla jidkiisa xaggiisa man a uga leexinaysaan axadka oo aamana rumeeyey tabquuna xaal aad markaad aada jerinaysaan ood dalbaysaan haa ay lahaa waddadaa alleh ciwajan qallooc aada markaa aada ka raadinaysaan walxaal antum idinka oo shuhadaa-u kuwa og ah waddada alle inayna wax qallooca lahayn wamallaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa kii xaggiisa tacmalu camaa kii xaggii tacmaluuna aada samaynaysaan shayga aada samaynaysaan xaggiisa alle mid moog ma aha labadan aayadood marka maadaama ibraahim laysku haysto yahuudi iyo ummaddan ee allana uu tilmaamay nebiyullaahi ibraahim inuu kacbadiina uu dhisay xajkiina uu usoo xajiyey ee yahuuduna aysan xajinin iyo nasaaro labada qoloba markaa nebiyullaahi ibraahim idinka idinka mid ma aha si walba sina idinkagama mid aha halkanna marka tarhi tarhiib iyagaa la cabsi gelina oo alla wuxuu leeyahay qul dheh yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima lima maxaybaa takfuruuna aada ugu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa maxaa ugu gaaloobeysaan walxaal allaahu alla iyadoo allana shahiidun uu yahay midkii markhaati ah calaa maa kii shay kii korkiisa markhaati ka ah tacmaluuna aada samaynaysaan marka wallaahu shahiidun bimacnaa caliim un weeyaano shahaadadu maadaama ogaal iyo cilmi ay asal asal uu yahay ayaa markhaatidii baa la keenay waxaana loo jeedaa ilaahay waxaad samaynaysaan waa ogyahay qul dheh yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa tasuduuna aada uga celinaysaan can sabiilillaahi alla waddadiisa xaggeeda man maxaad uga leexinaysaan marka mantu waa mafcuulu sadda sadda waa ficilada marka la yidhaha yatacaddaa walaa yatacaddaa marka marna iska laazim uu noqdaa marna mutacadi buu noqdaa hadda marka waa mutacadi mafcuulkiisuna waa manta ayb lima maxaybaa tasuduuna aada uga leexinaysaan man axad aamana rumeeyey can sabiilillahi maxaa uga leexinaysaan tabquuna xaal aada dalbaysaan haa damiirku wuxuu u laabanayaa can sabiilillaahi tabquuna sabiila yay ka dhigan tahay marka haadaasina marka bimacnaa lahaa ayaa loo jeedaayo tabquuna xaal aad dalbaysaan ood raadraadinaysaan haa ay lahaa waddada alle aada u raadinaysaan ciwajan qallooc inaba yacni wax qallooca aada u raadinaysaan waddada alle sidaa maxaa u yeelaysaan marka aayaddii hore iyo aayaddan waa iskabaayaan aayaddii hore inay ayaga iskood u dhuunsan yihiin buu rabbi uga hadlay aayaddan labaadna alla wuxuu uga hadlayaa dadka inay dhuminayaan marka waa laba dembi ayaguna waa dhunsan yihiin dadkiina waa dhuminayaan marka waxaa laleeyahy war idinka maxaa idin dhumiyey horta haddana dadka maxaad u luminaysaanoo qof weliba dadka ay dhuminayaan waa qof hanuunsan yacni shaksigu markuu qof aan hanuunkii soo gelin oo u sheekeeyo iyo waa kala duwan tahay qof hanuunay oo diintii ku qancay markuu maanta dhanka shaqaynayo soo u baadiyey lahaa oo uu diinta uga saari lahaa markuu ka shaqeeyo waa ka jariimo badan yahay wa antum walxaal antum idinkuna shuhadaa u aad tihiin cilmi la-aan ma tihiin haddana markhaatiyaal cilmi u leh ayaa tihiin waxana aad samaynaysaan inay qaldan tahay saddex shay marka ayagaa dhunsan qeyrkooday dhuminayaan waana og yihiin inay dhunsan yihiin dadkana ay dhuminayaan ayb wa antum shuhadaau calal yani maxay markhaati ka yihiin calaa ana calaa ana aladii calaa ana aladii tasuduuna canhu huwa sabiilu lxaq shayga aada dadka jidkiisa ka leexinaysaan waddada dhabtaa inay tahay xaq ah sidaasaad shuhado ka tihiin markhaati aad ka tihiin ood og tihiin wama allaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan tanna marka waa waciid yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin yaa ayuha hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqan koox kooxda oo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yaruduukum waxay idinka dhigayaan oo idinka yeelayaan bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaaleh kaafiriina gaalay idinka dhigayaan yaruduukum bimacnaa yusayiruunakum radda hunaa bimacnaa sayara laba mafcuulay qaadanay ka koowaad waa kum midka kalena waa kaafiriina aayadahan marka iyo dhowrka aayadood ee soo socda sababkooda sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa baa la yidhi nin la dhihi jiray shaasu bnu qays oo yahuudi ahaa oo wakaana shaykhan oday buu ahaa cadiima alkufri gaalnimadiisu weyn tahay shadiid adacni cala almuslimiin muslimiinta aada u duro mara calaa nafarin min alawsi waalkhasraj wuxuu soo maray dad ows iyo khasrajka ka mid ah fii majlisin jamacahum meel fadhi kulmiyey labadaa qolo yataxadahuuna ay ku sheekaysanayaan faqaadahu waxaa caro geliyey oo ciil geliyey maa ra-aa wuxuu arkay oo min ulfatihim say isu jecel yihiin wa salaaxi daati beynihim iyo xiriirka dhexdooda yaallo wanaagiisa fil islaami islaamka dhexdiisa bacda aladii kii kadib kaana ahaaday beynahum dhexdooda fi ljaahiliyati oo min alcadaawati ah cadaawadii jaahiliyada nima labadan qolo dhex taallay iyo maanta siday yihiin baa aada ceel ugu dishay fa amara shaaban min alyahuudi markaasuu wuxuu yidhi haa qaala wuxuu yihi qad ijtamaca mala-u banii qaylata banii qayla waxaa laisku dhihi jiray awsi khasraj reer banii qayla maanta yacnii mala-oodii wuxuu buuxiyey ama uu kulmiyey bi hadihi lbilaad bilaadan laa wallaahi maa lanaa macahum macooda ma ahaanayno ida ijtamacuu bihaa min qaraarin yani maa lanaa macahum ida jtama ida ijtamacuu bihaa min qaraarin hadday saa u kulansan yihiin annaga meeshaan tala nooma taallo mana deganaan karno marka wuxuu leeyahay hadday saan isu jeclaadaan meeshaan innaga waxba nooma oolayaan oo lama deganaan karna meeshaan ayb oo iyagii baa markaa na naq naga adkaanayaba fa amara shaaban min alyahuudi bou amray kaana macahu isaga la socday faqaala wuxuu yidhi icmid ilayhim uqasad wajlis macahum la fariiso uma dakirhum yowma bucaad maalintii bucaad xusuusi wamaa kaana qibalahu iyo wixii meeshaas jiray waanshidhum bacda maa kaanuu taqaawaluu fiihi min alashcaar gabayadii ay isu tiriyeen iyana u tiri wa kaana bucaahu yowman maalin bay ahayd iqtatalat fiihi lowsu maca alkhasraj baa dagaalamay wa kaana dafaru fiihi lilowsi ows baa adkaatay cala lkhasraji maalin sidaasay ahayd sidii buu sameeyey wiilkii fafacala watakallama fatakalama alqowmu cinda dalika waa ha hadleen fatanaasacuu waa doodeen watafaaqaruu waa isu faaneen xataa tawaahaba rajulaani min alxayayni cala arukabi ows bnu qibطiy axadu bani xaariثata min alws wajabaaru bnu skrin aadu baniaxadu bani salima min alkhasraj fataqaawalaa uma qaala axaduhmaa lisaaxibihi in shiئtum wallahi radadtuha alana jadaca intay isu isla murmeenoy qayliyeen baa markii dambe waay nin baa marka wuxuu yidhi adaad haddaan doono haddaad doontaan iyadoo cusub ayaan maanta aan soo celinana arrinkii ayaan soo celinaa iyo aanooyinkii waqadiba alfariiqaani labadii qolo way caroodeen jamiican waqaalaa waxay yidhaahdeen iyagii markaa way caroodeen waxbay is yidhaahdeen qad facalna silaaxa silaaxa mawcidukum aldaahira meeshaasaan marka ballan noo aan yacnii qolo walba ha iskeento meeshaa markii rasuulka sal ll l slam arrintii ay gaartay iyo intii la jirtay muhaajiriin a nebigu marka wuxuu yihi yaa macshara almuslimiina bidacwa aljaahiliyati wa ana beyna adhurikum jaahiliyadii habarwacashadeedii miyaad samaynaysaan anoo idinku dhex jiro sidii buu marka ka joojiyey waa dejiyey miirkii baa kusoo laabtay oo si caadigay u fakereen dabadeed marka sidaas ayaa nebigu ku xalliyey aayadahan baa soo degeynoo marka alla wuxuu leeyahay haddaad ahlu kitaabka maqashaan warkooda gaa yacni nafta keliya inay idinka go-do ma rabaane gaalnimayba idinla rabaan meel kasii daran marka macnaheedu waxay tahay ha rumaysan yacni ha adeecinina warkoodana ha maqlinina waana idin cadow ogaada sidaas yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqan koox kooxda oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ka mid ah yarudduukum waxay idinka yeelayaan oo idinka dhigayaan bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale kaafiriinay idinka dhigayaan qataada marka aayaddan wuxuu yihi qad taqadama allahu ilaykum fiihim alla waa idiin hormariyey shanigooda kamaa tasmacuun sidaad maqlaysaan waxadarakum waa idiin digay wa anba'akum wuxuuna alla idiin sheegay bidalaalatihim baadidooda falaa ta'manuuhum calaa diinikum diinkiina ha ku aaminina nimankaas walaa tantasixuuhum calaa anfusikum naftiinana wax ku saabsan ha ula tashanina oo haddaad la tashataan meel daranuu idinka bixina walaa tantasixuuhum calaa anfusikum nimankan daacad idiin maaha naftiinna ha kala tashanina fa inahum alacdaa'u alxasadatu addullaal waa cadow waa xaasidiin waa dad baadinimo baadiyeysan kayfa ta'taminuuna qowman sideed u aaminaysaan qolo kafaruu bikitaabihim kitaabkooda ku kufriyey waqataluu rusulahum rusushoodii dilay wataxayaruu fii diinihim diintoodiina ku wareeray wacajazuu can anfusihim nafahoodiina ka doqonoobay ulaa'ika wallaahi hum ahlu tuhmati waalcadaawa ilaahan ku dhaartee kuwaas waa dadkii la tuhmi lahaayo yacnii nin in la tuhmo ay ahayd haddii uu noqdo ninka lala tashto waxaa lagala tashanayana ou noqdo nin kaleo walaalkaayo muslima aa kala tashato xagee marka waqti dheer baa marka muddo dheer ooba aan hadda ahayn ayaa waxaa soo bilowday yani dalalka islaamka ama dadka madaxda u ah ama shaqooyinka dadka muslimiinta dalalka islaamka dhexdiisa loogu qabto la taliyayaal waxaa looga dhigtaa dad aan ummaddaas ahayn oo aan ku diin ahayn wax abaala iyo wanaag iyo khayr ay u hayaanna aan jirin kuwaan ilaahay sidaan uga hadlayo ayaa marka la taliyaal laga dhigtaa haddii laga had laga hadal maagana dadka qaar waxay leeyihiin war waxaan lagala tashanaayo aqoonay u leeyihiin oo waa khabiir oo waa kayto kayto kuleeyihin haddii uu marka khabiir yahay muslimiintii inta la raadiyey maa khabiir laga waayey ma laga waaynin been waay waxaas bal waxaa laga yaabaa isaga lacag mushaar ka badan in la siiyo adiga baabi-intaadana uu u joogo qof muslim oo ka aqoon badanna in la fogeynayo aa dhaqan ka jiraa saas noqday dowladihii horaa noocaas ahay kuwa dambaa sidaasa yacni watiiro la raacay iska noqdeen wax lagu socday iska noqdeen arrintaa iyadan aayaddana marka macaanidaasay markaa noogaga digaysaa adiga qof cadow kuu ahna sidau kuula taliya tala wanaagsan ayaan caqliguna keeni karin diintuna waaba tanba marka cumar radia allahu canhu ayaa abuu muusa alashcari ayaa wuxuu ku yidhi ina haa hunaa shaaban nin dhallinyaraa joogo uu yidhi meeshaan oo min ardi alxiira dhulka xiiro ka yimid kaatib waayo nin aada qoraa u ahoo yacni secreteer ma ka dhiganaysaa ninkaa yacni nin aada qoridda ugu fiican waayo markaasuu cumar wuxuu yidhi soo geli masaajidkaa la joogo markaasuu yidhi ma soo geli karo maxaa dhacay buu yidhi janaabuu qabaa may wuxuu yidhi waa kirishtaan waa nasraani cumar markaasuu wuuu cumar wuxuu yidhi ilaahay sow ma dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala ilaahay hadduu fogeeyey aniga ma soo dhaweynayo iga dhaafuu yidhi kitaabadiisa iyo qoraalkiisa iyo ma rabo qof kale oo oo muslima ii keen oo diiwaankan ii qoro hadduu rabo qoraalka yuusan ku gaarin midkaas kale kanaa roon waayo naqsiga midkan waa naqsi farsamo kaa gelayso bis laakiin midkan nuqsaantiisu waa nuqsaan adiga dhanba salka kuu jaraysa walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan dawaawiinta iyo meelaha wasaaradaha yacni ummadda muslimiinta laga hago in qof gaal ah ou ka noqdo secreteer ma bannaana waayo sirtii ummadda oo dhanaa asaga kusoo shubmayso maxalu amaa yani yani maxalna uma aha ammaano bal wuxuu yani asal ku yahay in la tuhmaysto wakayfa takfuruuna waantum tutlaa calaykum aayaat اllahi wafiikum rasuuluh wakayfa sidee baad wakayfa waayaabee sidee baad takfuruuna aada u gaaloobeysaan walxaal antum idinka oo tutlaa la aqrinaayo calaykum korkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa dushiina iyadoo lagu aqrinayo wa fiikum walxaal fiikum dhexdiinana rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa uu yahay waman qofkii yactasim ku dhego billaahi bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa qofkii qabsado faqad xaqiiqe ahe hudiya waa la hanuuniyey qofkaas ilaa siraatin jid intii ka ah baa lagu hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosnaan badan marka wakayfadan hadda marka waa iska su-aal laakiin su-aalu istibcaadin su-aalu istibcaadi wuquuci اlkufri minhum maca haatayni اlxaalatayn waxaa aada loo fogeynayaa gaalnimo inay ka dhacdo iyada oo labadan arrin ay jiraan yani iyadoo labadan arrin si dhab ah ay u jiraan gaalnimo ma ku dhacaysaan oo alla leeyahay saxaabadii baa saa lagu dhahaya iyadoo labadaa arrinba ay dhexdiina taallo gaalnimo ku dhici maysaan waa maxa marka labadaa arrin wa antum tutlaa calaykum aayaat ullaahi iyadoo alla aayaadkiisa laydinku dul akrinaayo rasuulkii allana uu idinku dhex jiro nebigiina de tala wana markay cadowgu xoogaa inay talada idinka leexiyaan isku dayaan nebigii baa markiiba idin toosinayo idin hanuuninayo aayadihii qur-aankii baa soo degayaan oo laydinku dul akrinayaa waa fiicnaanaysaa inta aayadaha laydinku dul akrinayo ko iyo inta uu idinku dhex jiro nabiyullahi ee yacni rasuulka uu idinku dhex jiro ma gaaloobeysaan istibcaad waayo marka istifhaamku qataada marka wuxuu dhihi jiray nebigii waa dhintay sala allahu calayhi wasalam oo hadda annaga nebiga dhexdii dhexdeenna ma joogo laakiin sunnadiisaa taallo waxaa kaloo yaallo culimadii oo ayaguna warahatul ambiyaa ah ambiyadii dadkii dhexlay ah hadday marka culimaduna hagaagto oo ay marka yacni dadka baahida ay qabaan iyo dadka ama madax ha ahaadaan ama kuwa madax loo yahay ha noqdaan baahida dadka ay ka jawaabaan oy toosiyaan ummadda ee dhaxalkii nebiga unbaa weli ummaddii dhex yaallo ee inay dhu yacni inay dhumaanna markaasi iyada lafteeda marka ilaahay subxaanahu watacaala ma-man ayuu uga dhigaa in allaale inta xadiidka nebiga dadka lagu lagu dul akrinayo aayaadka alle laakiin mar walba waa waa iyagu waa joogaan oo waanu lagu dul akrinayaa mar walba wa kayfa sideebaa takfuruuna aada u kufrinaysaan walxaal antum idinka oo tutlaa la idinka oo tutlaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa iyadoo dushiina lagu akrinaayo wa fiikum walxaal fiikum idinka dhexdiinana rasuuluhu alla rasuulkiisa uu yahay waman qofkii yactasim ku dhego qabsado billaahi alle qabsado oo alle diinkiisa qabsado alcasmu almancu alcasmu huwa almancu casama yacsimu casman wactasama wastacsama imtanaca way wactasamtu fulaana hayatu lahu maa yactasimu bihi wax uu magan galo ayaan u diyaariyey waay wakullu mutamas wakullu mutamasikin bishayin fahuwa muctasimun bihi qof kastoo shay qabsado qofkaa shaygaa buu ku dhegay macnaha waman qofkii yactasim qabsado waay marka billaahi ilaahay diinkiisa qofkii qabsado faqad xaqiiqe ahe hudiya waa la hanuuniyey qofkaasi ilaa siraatin jid intii ka abaa lagu hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi